aad baad u mahadsan tahay zikriye cumar ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay saacadii lasoo dhaafay shaaca ka qadeen inay fuliyeen weeraro kala duwan oy ku beegsadeen dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanada iyo xaafadaha kala duwan ee ku yaala marinka goodonsan khaza warbaahinta ayaa soo warinayseen gelankii dambe maanta ay ciidamada yuhuuddu doqimo ku garaaceen guryo badan oo ku yaala waqooyiga marinka gaar ahaan agagaarka isbitaalka kamaal cadwaan waxaana duqimaasi ku shiidiyey tobannaan ruux halkay ku dhaawacmeen kuwo kalood fara badan silsiladaha duqiimaha ee saacadii ugu dambeeyey maanta ka dhacay qidaaca khaza ayaa waxaa la warinayaa inay ku shahiideen wax ka badan konton iyo kow ruux oo shacab ah halkay dhaawacmeen boqolaal ruux oo kale sidoo kale waxaa jira xasuuqyo ay geysteen ciidamada gumaystaha yuhuudda kacdoon wadayaasha suuriya ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha ee magaalada xalaab saacadii lasoo dhaafay dalka suuriya waxaa ka dhacaya isbeddella la yaab leh kadib markii kooxaha mucaaradka ay bilaabeen dagaal ay ugu magac dareen radul cudwaan waxayna si deg dega ula wareegeen deegaano ballaaran oo ka tirsan idlib iyo xalab oo ku yaal waqooyi galbeed dalkaasi iyadoo ciidamada nuseeriyada suuriya ay ku hor burbureen xogagan wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in mucaaradka hubaysan ee suuriya ay sheegeen inay la wareegeen garoonka caalamiga ee magaalada xalaab khasaare kala duwan ayaa ka dhashay fatahaado ku dhuftay qaar ka mid ah gobollada maleesiya fatahaada aad u daran ayaa ku dhuftay waddanka maleesiya ee ku yaala qaaradweynta aasiya ka gadaal markii waalkaasi ka daayay roobab aad u xoogan xukuumadda waddankaas ayaa shaaca ka qaaday in saddex ruux ay ku dhinteen fatahaadahani siddeed kun oo ruuxna laga daadgureynaya deegaanadooda kadib markay fatahaaduhu saameeyeen guryahooda kooxaa ka shaqaynaya badbaadinta iyo daadgureynta dadka ay saameeyeen fatahaadaha ayaana waxay sheegeen inay soo badbaadiyeen wax ka badan afar boqol lixdan iyo toddoba ruux oo ku kala sugan toddoba gobol oo ka mid ah waddankaasi daadgureynta ugu badan ayaana waxay ka sameynayaan gobollada dhaca waqooyi bari waddankaasi xuduudda la leh taylan dowladda maleesiya ayaana sheegtay in fatahaadahan ay yihiin kuwii ugu darnay soo mara waddanka tan iyo ku dhowaad toban sano ka hor dhulgoo ka dhacay waddanka uganda ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan wararka ka imaanaya bariga waddanka uganda ayaa ku waramaya in halkaas uu ka dhacay dhulgo sababay khasaare kala duwan oo dhimasho ayaa dhaawac iskugu jira ugu yaraan boqol iyo soddon ruux ayaa lagu laayahay dhulgo'ani toddobiyo tobankana waa ay ku dhinteen siday wararku sheegayaan dhacdadaani dhulgo ayaana timid ka gadaal markii uu bariga waddankaasi ka daayay roobab mahiigaan ah roobabka ugu xoogan ayaana saameeyey tuulooyin badan oo ka tirsan deegaanka bulanbule oo qiyaastii laba boqol iyo siddeetan kilomitir u jirta caasimadda kambala booliiska waddankaas ayaana sheegay in shan iyo toban ruux oo dhaawacyo kala duwan soo gaaray in la dhigay mid ka mid ah isbitaalada caafimaad ee waddankaasi dowladda jaad ayaa sheegtay inay soo afjartay heshiiskii dhanka difaacii kula jirtay xukuumadda bariis wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda jaad ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka baxday heshiiskii amniga iyo midka difaacii kula jirtay dowladda faransiiska war qoraal oo ku soo daabacay barta uu ku leeyahay facebooka ayuu si buuxda ugu sheegay in dowladdiisa ay soo afjartay heshiiska difaaca ee muddada dheer kula jirtay dowladda faransiiska dalkan ayaana wuxuu muddo dheer u xulfo la ahaa waddamada reer galbeedka ee dagaalka ka wada waddamada islaamka go'aankan ayaana wuxuu muujinaya inuu soo afjarmay dullaanka dowladda faransiiska ee ku aadanaa waddankaasi arrintan ayaana imaanaysa iyadoo dowladda jaad muddooyinkii dambe ee wadashaqayn kala dhexaysay dowladda ruushka iskoorimaadyo aad u culus ayaa ka dhacay daanta galbeed iyadoonay dad shacab ah ciidanka yuhuudda xabsiga u tixaabeen iskoorimaadyo aad u xoogan ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay ka dhaceen deegaanada daanta galbeed ee ku hojira gumeysiga maamulka yuhuudda waxaana iskoorimaadyadan isku fara saaray dagaalyaanada wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidamada soo duulayaasha yuhuudda iyadoona dagaalka ugu khasaaraha badan uu ka dhacay deegaanka musafaayi ku yaala waqooyiga magaalada raamallah waxaana halkaas jaba xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada cadowga yuhuudda wararka sidoo kale naga soo gaaraya daanta galbeed waxay ku waramayaan in ciidamada yuhuudda xabsidooda dulmiga badni u dhaadhiciyeen in ka badan siddeed iyo toban ruux oo shacba beriya ah kuwaasoo iminka tacadii kala duwan ku wajahaya xabsiyada yuhuudda putin ayaa farin degnina hawada u mariyey dowladda yukrain madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in yukrain cadow looga dhigay dalkay deriska yiin ee ruushka taasina ay keentay inay wajahaan xaalada ay adag tahay inay si dhaqsiya uga soo kabtaan militariga ruushka ayaa habeen horebar tilmaamisaday kaabayaasha tamarta ee dalkaasi taasoo madaxweynaha ruushka uu sheegay inay jawaab u ahayd weerarkii yukrain ay bartamii bishani ku soo qaaday dalkiisa madaxweynaha putin ayaa khamiistii sheegay in ciidamadiisa ay garaaceen toddobiyo toban goobo oo iskugu jira xarumo ciidan warshado difaac iyo kaabayaasha tamarta ee yukrain wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa